qaybaha kala duwan ee warbaahinta caalamka si gaar ah kuwa waddamada reer galbeedka ayaa waxa ay siyaabo kala duwan kaga hadleen saamaynta ka dhalatay weeraradii ugu dambeeyey ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay magaalada muqdisho si gaar ah kuwii beegsaday xarunta xaalane oo ah taliska ugu weyn ee ay shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya wargeys ka soo baxa dalka maraykanka oo lagu magacaabo the defense bost islamarkaana ka faalooda arrimaha la xidhiira difaaca iyo amniga gaar ahaan afrika bariga dhexe iyo koonfurta aasiya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in duqayntii ugu dambaysay ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay magaalada muqdisho ay yeelatay saamayn caalami ah wargeyska ayaa tilmaamay in madaafiicdii lagu garaacay xerada xalane ee ay shisheeyuhu ku leeyihiin muqdisho ay hakad gelisay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee imaan jiray soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda weerarkan saamaynta xooggan yeeshay ayuu wargeysku sheegay inuu ku soo aadayo toddobaadyo uun kadib markii weerar qarax ah lala beegsaday kolonyo uu la socday madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh kaas oo ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada mas-uuliyaddiisuna ay sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxyaabaha uu wargeysku ku tilmaamay inay yihiin kuwa muujinaya saamaynta heerka caalami ee ka dhashay weerarkii xaalane ayaa waxaa ka mid ah iyadoo diyaaradaha turkiga hawada laga celiyey kadib markii ay madaafiic ku soo dhaceen meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyo hakinta duulimaadkii ay shirkadda diyaaradaha masar ka samayn jirtay magaalada muqdisho in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xilliyo aan sidaa u kala fogeyn weeraro ka geysato xarunta xalane oo si weyn loo ilaaliyo hoyna u ah qaramada midoobay safaaradaha dowladaha shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka iyo taliska ciidanka afrikaanka ee magaca loo beddelay ayuu wargeysku sheegay inay qayb ka tahay arrimaha muujinaya walaaca amni ee ka jira magaalada muqdisho afhayeen u hadlay taliska ciidanka shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka ayaa xaqiijiyey in madaafiicdu ay beegsadeen gudaha xarunta xalane halka sarkaal amni oo la hadlay wakaaladda wararka ee a f b uu xusay in weeraradani ay u muuqdaan kuwa sii socon doona warbaahinta reer galbeedka iyo falanqeeyayaasha arrimaha geeska afrika ayaa waxa ay muddooyinkii lasoo dhaafay walaac ka muujinayeen weerarada sii xoogaysanaya ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulinayso magaalada muqdisho kuwaas oo saameyntooda ay si muuqata u soo shaacbaxday tani ayaa sidoo kale ku soo aadaysa iyadoo war-saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen kow iyo labaatan dal iyo afar urur oo caalamiya lagu muujiyey walaaca ay ka qabaan horumarka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka samaynayaan soomaaliya si gaar ah gobollada shabeellooyinka ee koonfurta soomaaliya